إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ku qaaday fariisimo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin qaybo ka mida gobollada dalka qaraxyo ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo duulaan kusoo qaaday deegaana ka tirsan wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ugu baaqday inay xaqa garab istaagaan baadilkana ka hortagaan qaar ka mida dadkii ku barakacay colaadii magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda hadda haysata iyo saameynta ay ku yeelatay dagaaladii ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir dad ayaa ku dhintay dhulgo saameeyey dalka indunuusiya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ku qaaday fariisimo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin qaybo ka mida gobollada dalka warkaas iyo war kale oo ku aadan qaraxyo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo duulaan kusoo qaaday deegaana ka tirsan wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose waxaa soo jeedinaya maxamed ciise ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro isugu jiray kuwo toos ah iyo qaraxyo kuwaas oo lala beegsaday shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo askarta soomaalida ah habeenkii xalay dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku ekeeyey fariisimo ay shisheeyaha iyo ciidamada soomaalida ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolada dalka gobolka shabeellaha hoose waxay habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta weeraro ku ekeeyeen fariisinka shisheeyaha afrikaanta ee deegaanka arbaco in muddo ah ayay rasaastu ku socotay ciidamada shisheeye waxaana suuragal ah in khasaare lagu gaarsiiyey weerarka walow aan helin inta uu la egyahay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool ayaa weeraro ku qaaday fariisimaha askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin xerada cabdishiiray ee magaalada baydhaba dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay xaafado badan oo ka tirsan magaalada baydhaba mana helin faahfaahino dheeri ah oo ku aadan weerarka dhanka kale maalintii shalay waxaa qaraxyo lala beegsaday ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalk oo duulaan kusoo qaaday deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose laba qarax oo aad u xoogan ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ka soo baxay magaalada marka iyo degmada awdhegle oo ka wada tirsan shabeellaha hoose ciidamada ayaa doonayay inay weerar ku qaadaan deegaanada mubaarak iyo jilib marka hase yeeshee ciidamada mujaahidiinta oo la socday dhaqdhaqaaqooda ayaa la beegsaday laba qarax qaraxyadan oo ahaa kuwa aad u xoogan ayaa waxaa ciidamada dowladda federaalk lala beegsaday markii ay usoo dhowaadeen deegaanada mubaarak iyo jilib marka waxaana ka dhashay khasaare xoogan oo soo gaaray askarta dowladda federaalk iyagoo sita meydad iyo dhaawacyo ayay ka laabteen goobta qaraxyada lagula beegsaday iyagoona uruqaansaday deegaanka awdheegle oo ay markii hore kasoo duulaan tegeen laba gaari oo kale ah cabdibille iyo ambalas ayaa lagu qaaday meydadka iyo dhaawacyada askarta dowladda federaalka kuwaas oo la geeyey magaalada marka waxaana magaaladaasi kasii qaaday diyaarado helikobtar ah oo usii daabulay dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tan iyo markii la gudagelay bisha barakeysan ee ramadaan sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah shisheeyaha afrikaanta ee kusoo duulay waddanka iyo askarta soomaalida ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ugu baaqday inay xaqa garab istaagaan baadilkana ka hortagaan warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga walaayada banaadir ayaa dhowaan asigoo ka hadlayay xaaladda magaalada muqdisho waxa uu sheegay in reer muqdisho ay la gudboon tahay inay jiifka ka kacaan islamarkaasina ay qaataan kaalinta iyaga ku aadan wuxuu sheegay in muhiim ay tahay inay ku garab istaagaan jihaadka ay kula jiraan shisheeyaha dal ku soo duulay iyo maamulada kaalinaya oo dowladda federaalk ee muqdisho fadhida ay ugu horrayso dadka muqdisho waxaan fari lahaa awalan qabla kuli shay inaan alla ka baqno alla aan cuskanno aan ku midowno ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisii kitaabkiisii alla wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu xarigga ilaahay wada qabsada ha ku kala tegina xarigga ilaahay waa kitaabka ilaahay oo samada ilaahay nooga soo dejiyey danaheenuna ay ku jiraan dastuurka loogu talagala koonkaana in lagu maamulo isaga wey haddaan kitaabka alla qabsanno oon kitaabka alla ku dhegno oo asaga aan ku dhaqanno oo asaga aan difaacanno cadowgana waa ka guulaysaynaa adduunya aakhara labadana waa ku liibaanayna ogaada dagaalka lagu jiraa waa mid nebi maxamed caleyh salaatu wasalaam uu bilaabay dagaalkii uxud ayuu galay saa toddobaatan saxaabadiisa ah oo xamse cabdulmudalib iyo muscab ibni cumayr ay ku jiraan ayagoo shahiid hortiisa lasoo dhig markaasuu intuu kor istaago wuxuu yidhi kuwaan anaa maalinta qiyaamaha markhaati u ah inay alle dartiis ay maarata dhiiggooda u daadiyeen oo ay u shahiideen isaga naftirkiisa iligtiisa la jebiyey wejigiisana dhiig laga daadiyey marka anigu waxaan ummadda ugu baaqayaa reer xamar wayna yaqaanaan waa dad maarata yani geesiyaal ah oo ilaa iyo boortaqiiskii hor taagnaa in magaaladooda la ixtilaalo afartan sanay boortaqiiska hor taagnaa in magaalada muqdisho la qabsado dadka reer muqdisho dad dulmi qaata ma aha dad madaxa foorriy ma aha waa dad shujaaca iyo raganimo leh waxaa marka waxaan le yaan la niyad jebin waxa weeyaan dadka saadiqiintaha iyo dadka beenalayaashaha way idin kala muuqdaan dadka runta sheegaya oo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddiis u dagaalamaya oo sharaftiina iyo cizigiinna inay soo celiyaan raba oo inaad shareecada ilaahay koonkan lagu maamulo raba waa taqaanaan idiin sharixi maayo dadkaas garab ha la siiyo ha la garab istaago naf iyo maal maarata ha lagu garab istaago cadowgana aan iska celino cadowgu waa nugul yahay cadowgu waa nugul yahay maxaa yeelay ilaahay garab iyo gargaar kama haystaan sheekh muuse cabdi caraale waxa uu reer muqdisho xasuusiyey in allah dadka mu'miniinta uu u ballanqaaday in uu garab siinayo asigoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in kaalintooda si buuxda ay uga soo dhalaalaan alla annaga wuxuu noo ballan qaaday haddaan shareecadiisa ku dagaalanno nasri iyo guul iyo gargaar inuuna siinayo wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin ilahay wuxuu noo ballan qaaday nasri inuuna siinayo haddaan u dagaalanno diintiisa ilahay wuxuu leey in tansurullaaha yansurkum haddaad alla u hiilisaan alla isaguna waa idiin hiilinaya hiilada ilaahay ilahay wuxuu leeyahay kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidn illah badanaa koox yar oo ka adkaatay koox badan idanka allana uga adkaatay waana garanaysaan gaaladu hubka ay keeneen iyo awoodda ay keeneen iyo diyaaradahay keeneen iyo dabaabadahay keeneen iyo ciidanka faraha badan ay dalka kusoo daldaleen haddana maanta waxay ku qabteen male mujaahidiintu intaasoo gobol ayay ka taliyaan oo calanka maarata yani tawxiidku ka taagan yahay oo sharcada ilahi lagu maamula raqma anfihim wey ma aha baryo maarata yani kuma imaan yacni waa waa waa waa qasab ay ku noqotay marka ilaahay subxaana wa tacaala haddaan garab ka dhiganno koonkaana isagaa maamula isagaana cidduu doono guuleeya isagaana maarata yani awoodda gacantiisa ku jirtaa marka waxaan leehay shacabka muqdisho yayna niyad jebin shareecadooda maarata islaamka inay ku dhaqmaan marna yayna gorgorotanka gelin yaynan gorgorotanka gelin in dastuur iyo qodobo shaydaan oo xeer iyo maarata yani dad ay sameeyeen in kitaabka ilaahay la barbar dhigo kitaabka ilaahay inta laga tago qodobada iyo xeerarka bini aadamku qoray iyo dastuur gaala dejiso gadaal ay ka riixayso qabyo qoraala oo shan iyo toban sana aan buuxsamaynin inay maarata yani garab istaagaan taasa ka digtoonaadeen shareecada ilaahay ha u hiliyeen hadday adduunka maarata yani joogaanna ciziyo guul iyo sharaf ay ku noolaanayaan hadday dhintaanna ilaahay subxana wa tacala agtiisa sharaf iyo janno ay ka helayaan laakiin hadday gaalo raacaan adduunkana waa ku dulloobayaan aakhirana way ku duloobayaan oo darakaad naareed ayay maarata yani ku degayaan marka waxaan u dardaarmayaa inay ilaahay subxaana wa tacaala u hiiliyaan shareecadoodii islaamka ay ku dhaqmaan dadka mujaahidiintana ay garab ka saaraan cadowgoodana ay aqoonsadaan hadallada beenta oo afka baarkiisa iyo waxyaalaha mujaamaladana waa ka dheragsan yihiin inay ka fogaadaan intaasaan dhihi lahaa reer muqdisho wabilahi towfiiq
ugu dambayntii weliga walaayada banaadir wuxuu si guud ula dardaarmay dadka muslimiinta ah cadow ayaa boqol sano na haysta oon dowlad la-aan nahay dowladdeennii ugu dambeysay khilaafadii islaamiyiinta islaamiga ah ee cuhmaaniyiinta oo istanbuul ka dhisneed boqol sanoay maqan tahay kun saddex boqol iyo afartan iyo labo ayaa la dumiyey maantana waxaan ku jirnaa kun iyo afar boqol iyo afartan iyo labo intaas islaamku ma qabo dowlad uu hoos harsado maarata yani ma laha kuwan dabadhilifka ah oo maarata yani cumalada oo u shaqeeya gaalada oo qaramada midoobe hoos taga kuwaasi maarata yani ma matelaan ummadda shucuubta muslimiinta ma matelaan waxna uma qaban karaan waa kuwo markii gumaysigu ay nagu soo duuleen ee ayna qabsadeen ee markayna qabsadeen muddo kadib ayna hayso waayeen oo dadka shacabka ah ay ku kaceen oo lala dagaalamay ood garanaysaan algeria oo kale waxaa leedaha beledu milyon shahiid hal milyan oo qof ay ku dileen faransiisku ka badanna waa la sheega markay hayso waayeen waxay u bedeleen qorshe kale keeneen oo ah in ay dasaatiir iyo qodobo ayagu ay qoreen iyo qof ayaga ku matela meesha oo dadkaas meesha jooga ka dhashay oo madabkooda iyo maqaarkooda iyo carabkooda intaba maarata yani ku hadlaaya inay booska keensadaan halkaa marka ay ka maamulaan qaramada midoobey ay u fadhiistaan qaramada midoobe lagu sheegaya wax meel dheeri jira maaha kun iyo maarata sagaal boqol afartan shantii ayaa la sameeyey sheekh muuse cabdi caraale oo ka hadlayey waxyaabaha ay isku hayaan dowladda federaalka iyo mucaaradka ku dagaalamaya magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay isku haystaan dana siyaasadeed ah qaar ka mida dadkii ku barakacay colaadii magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda hadda haysata iyo saameynta ay ku yeelatay dagaaladii ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir
hamiinka maanaha adduunyada madhamayo maanaha cabataasho mashakalka e hilibka dhaydada adduunyada gurkiinka may olodii ontakiin dhan yolay maanaha dagaalama kodhan waa qaar ka mida dadkii dhowaan ku barakacay dagaalkii u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan mucaaradka ee ka dhacay magaalada muqdisho dadkan soo barakacay islamarkaana ay saamaysay colaadii magaalada muqdisho ayaa waxay u badan yihiin kuwa danyar ah kuwaasoo aanan haysan hooy iyo jiho ay qabtaan intuba guryihii ay ka deganaayeen degmooyinka magaalada muqdisho waxay uga soo barakaceen rasaasta ay isweedaarsanayeen labada dhinaca iska soo horjeeda iyadoona ay intaasi u dheereed wadooyinkii oo xiran taasoo halis gelin karta qofkii ku dhaawacma rasaasta dhacaysa maadaama aysan helin xarumo caafimaad oo wadooyinkii ay u mari lahaayeen laga xiray haddaba waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaasha oo ay haysato xaalad adag oo ka warbixinaya saameynta ay ku yeelatay colaadda magaalada muqdisho mad hoorre ka jiraane xaraaradan way katay ma jirde cumrigaana may ka dhamaysadoyn dagaala ka dhamaysadoyn siyaad bara aydiid aan alhilowlaylay roorre ka jirna baydawon hoor buurka kooy hamarkon hamara ka dhaldeena boonga dheeri deganay dagaalkiya dhahay nambara fara deganay hoorre ka jiraan dawkaba dawka hoorre ka jiraane dadkan dagaalaman dagaalka noo dhaafeen dhibka noo dhaafeen rafaadka noo dhaafeen dandirada noo dhaafeen aan saas ar lahay dabaqaas maa ku sheeko taas dabaq ma ahe ummadna maxmed waa maqlaysiya taas taas shtoo la sheekeynay maaha taastoo he xamar dhan og yihiin waaye too taastoo la og yahay waaye hoobiyahay mooshi ma baasuukihaytay mooshi unujaha wareerni mas antaan gadanti habadda afarta meel maanaa ninkoyta unujaha wareerni uno inmooge maanaa halaqay halhoori may sanadkunba ey bakta hadi amal horiyadan roorane ey bakta jiido amal awlaado ungdhas dawjiitamaane sidoo kale qaar ka mid a dadkan ayaa ka hadlay dhibaatada ku haysata halka ay ku sugan yihiin waxaan ku soo barakacay degmada honan xaafada taleex dhibaatan u soo barkacayna ilaah ogey anuu ogey haddaan sheegaa horta waxaan u soo qaxay dagaal oo fuud saaran aan u soo karnay ani carruurtayda iyo dadweyne kale isu socdaan oo indhaw aan eh tobani shan dhimiyo cabdiqaasin leenkiis dhinacaas dhan waa la xirtay si fiican aan ku sahab ani iyadoo habada socdaan ka soo baxay biyo waa la goostay koronto la'aan mugdiaan ka soo baxan anaga anigoo mugdi eh cayaalkayga ma garanaynaan markaan soo baxay haaskayga iyo ani maskisiina aniga markaasaan wada tashanay markii aan imaad lambar afarna oo dhammaan wada go'san aan soo gurgurinayn ka soo baxnay meesha dagaal qax siyaad barmaa dagaal oo noocan imaabiso qax noocan oo kale weli miisoo marin waa dhibaysanahay wallaahi xabadaha sidii loo shubayaan ku dhahay iyo wax si ilaahay noo ammaano waa la sooman yahay ma aho afarkii waxaan ku wadanaa bacyihii noogu jiraa oo hilibkii iyo khudaartaan wadanaa meel dab lagu shidanayo male meel fariisanaayo male shub meesha bbc koolle shub aan isku aruurin maqrabkii nin walba meeloo u finin wax yaray hakadeen nin walba ciidda ilaahay meel u kala fadhiino maalmo ka hor ayay ahayd markii magaalada muqdisho uu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan mucaaradka kuwaasoo ay dowladda federaalka ku weysay saraakiil iyo askar badan waxaana marka laga soo tago khasaaraha labada dhinac ku gaaray dagaalka uu sababay inay barakacaan dad badan oo rayid ah kuwaasoo degganaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay ciidamada dowladda federaalka maxamed muudey ayaa warkaasi noo faahfaahinaya askartan oo ay tiradoodu ahayd laba ruux ayaa waxay iska soo dhiibeen magaalada muqdisho iyaga oona isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud askartan ka soo baxay safka ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud in muddo ah ayay ka tirsanaayeen safka ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka iyaga oona ugu dambayn isaga soo baxay ugu horeyn waxay ka warbixinayaan waxyaabihii ku dhaliyey in ay isaga soo baxaan safka shisheeyaha magacayga waxaa waaye bakar suud axmed cabdulla cadow waxaan ka raacay degmada daynila ka raacay gobolka banaadir aa ka raacay gaar ahaan degmada daynile markaan qoranayna waxay ahayd labada kun toban iyo sideedii ahayd waa jiraan wax tababaraan soo qaatay lix biloodaan soo qaatay talyaaniyaa bixinaya muqdishee ku taallaa muqdisho waxay ugu taallaa dhinaca madiino waana waxuu ahay nacnac xerada nacnac wallaahi haddii si loo fiirshay wax fiican mu aho tababarka ay ku siinayaan dalkaaga iyo diintaadaba intaba ka soo horjeeso waayo magacayga waa liibaan xaydar garruun waxaan ka raacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dayniile muddo la shaqeeyey oo shaqahaan joornaati iyo waxba aan ka qaatay oon xafiiska guud ahaanba aan risaarsamey u imiday oo aanu la qayiilay kadibna waxaa dhacday waa laysoo waxaa layidhi afaarahaas ram aan fiicnayn oo ridaa waayo ma og tahay waan oghay baan idhi waana ka dhammaanaa sidoo kale waxay ka hadleen waxyaabihii ay la kulmeen muddadii ay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda federaalka iyaga oona ka waramay qaabka loo soo dhoweeyey wallaahi waxyaabo badanaa arkay waxaana loo dul qaada karin aan xawaa ku arkay ninaana dukeen oona soomeyn oo jaad iyo sigaar iska cunaa oo gaal garab shiinayo wallaahi wax loo dul qaada kara mao markaas nimankaas niman lagu jiro kara ma aho oo niman gaal garab siinaya waayo ninka gaal garab siinayana waa in la dila moogiyo wax kale ma aho wallaahi dareenkayga lama soo koobi kara aad iyo aad boqol kiiba boqol xurnima haystaa xurnimo si fiicana lagu soo dhaweeyey walaayada way isoo dhaweysay gacamo furnaa lagu soo dhaweeyey si wanaagsana laii soo dhaweeyey aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad si wanaagsan baa laygu soo dhaweeyey waa wax barbaleen iyo wax dhiba midna kalama kulman ugu dambeyn waxay baaq u direen ciidamada dowladda federaalka ee weli ku harsan safka shisheeyaha waxaan ugu baaqayaa intay ka soo baxaan ee walaalahooda garabka siiyaan ay gaaladana iska dhacsaan cadowga ilaahay gaaladan dabadhilaf u tihiin intaa ka hartiin walaalihiin garabka siisiin oo mujaahidiinta garab siisiin intaasaa ugu baaqi lahay arrinteeda ku aadan in la wacyigeliyo laga soo bixiyo lala hadlo idinkana uun ka soo baxaan leh waxaa waaye arrinnimo diintana aan ku fiicnayn sharafnimona aan ku fiicnayn dadnimona aan ku fiicnayn weeyaan marka waxaan leeyahay diintiin waa iibsateene weli jaanisaad haysateen nafta aad ku jirto kusoo laabta diinta intaasaan leh
maalmihii lasoo dhaafay waxaa wilaayaadka islaamiga ah si xiriir ah u soo gaaray ciidamo ka soo goostay dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku daaban shisheeyaha halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina dad ayaa ku dhintay dhulgo saameeyey dalka indunuusiya inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku dhimatay dhulgo saameyn adag ku yeeshay degmooyin ka tirsan waddanka indunuusiya dhulgo-an oo ka dhacay jasiiradda sumarta ee dalka indunuusiya ayaa wuxuu saameeyey goob warshad korontada soo saarta oo uu shiinuhu maalgeliyo dhulgo-an ayaa yimid kadib roobab mahiigaan ah oo ka da-ay jasiiradda sumarta waxayna sababeen dhimashada dad badan xilli roobaadka ayaa waxaa waddanka indunuusiya ku dhifta daadad iyo dhulgo geysta khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa